halkana waxaan rabaa inaan ugu diro baaq ku saabsan dhalinyarta oo markay qabiilaha isku dhacaan oo qabiilada ay xoogaho isqoomaanba dhalinyarta facebook iyo tiktok macnaha waxyaabaha anshaxumada kusoo qora Ee, waxyaabo fara badan ayaan kasoo aqri ayaan kasoo guuri oo tiktok ay kusoo qoreen qaar qabiilyaalkooda faalinaya qaar calanka qabiilkooda gacanta ku haya waxyaabaha liyaabkan waxaa ka mid ah dad muslimiin dhexdooda ay fidno ka wadaan ay leeyihiin qabiilkaayniyo guulaysta qabiilkaayniyo horumara qabiilkaayniyo dadka laaya waa fidno oo dhallinyaray beri in kusoo laaban doonto waaya mustaqbalkiin dhallinyarnimada oo ilaahay as idiin fududeeyey ilaahay as idiin wada aa iskaga cayaarina muslimiinta walaalo waaya qabiilkaadan waxba kuuma taraaya garabna kuuma geli doono qabrigana kulama geli doono markaad leedahay qabiilkaydiioo guulaysa waxaad leedahay ka guulays waa muslimiin kuwa aad leedahay guulaystan waa muslimiin haye midda kasii daran waxaa waaya qabiilada ay caynayiin qabiilada ayay macnaha hooyaalkooda ay caynayiin ay facebook iyo iyo tiktok ay macnaha ay soo gelinayiin midda ayada kaloo sii saddexaysana waxaa waaya caalamaha qabiilyaalkooda ayay garbaha ku wataan Ee, laba qabiil oo muslimiin oo isdagaalays ayay macnaha ay s- laba dhinac kusoo sawirayeen caalamahooda waa jinka iyo caalamaha ayaga ay subsadeen waa kulli caalamaha muslimiinta ay ogyihiin maaha marka dhibkaas ayaa baraha bulshada ka jira dhallinyarta ilaahay ha ka baqeena ilaahay haddaas ka baqi waysiina umuurihiina iyo arrimiin dhamaale cariiri ay geli doonaan muslimiinta dhexdoodana fidno lagama taliya ilaahay qur-aankana wuxuu ku leeyahay inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna aqwaykum aayaddaas ayaa taalla oo in taalla oo macnaha badankiina as taqaaniin muslimiinta dhexdooda fidnada ka dhaafa ilaahayna ugu baqa dhulkan abaarta oo laysku haysta waxba ma tari doono taas ayada dhallinyarta ayaan u jeedinayaa